asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinteennii murtida maanta waana xubinta murtida maanta ah ee aan sida joogtada ah halkan uga soo gudbinno waana xubintii aan halkan idinka soo jeedin jiray aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waxaana xubinteenna murtida maanta ee aan dib ugu milicsanno dhabbihii dheeraa ee aynu ku soo dhaqannay dhabbahaas oo ahaa kii abkeen awowgeen abkowgeen isirkeen iyo innaga iyo aabbayaasheen iyo ilaa iyo awowgeenba waana dhabbaha muhiimka ah ee ina tusinhaya noloshii soomaalidii hore iyo qaababkii ay u dhaqnaan jirtay hadday noqoto dhanka caafimaadka ama ay noqoto dhanka kale ee waxaysasiinta ismartinta isquudinta fulaynimada is-udigidda isla talinta iyo howlaha la midka waxaana xubinteenna murtida maanta ee aan dhihi karno waa mid inoo gashay booska dunida kale ay wax ku qorato oo innagu aynu noqonnay kuwo afkooda sheeko lakala xumbaaro ku qorta taasoo ah mid sheeko ah laga yaabo in awowga uu kaaga sheekeeyey ama yeyidaa kaaga sheekaysay inay adiga dib dambe kugu anfacdo waana sheekada aad u soo qaadan karto inta badan mahmaahyaha leh saddexley labaley afarley shanley lixley iyo tobanley iyo qaar kale oo fara badan waa sheekooyinka barhkood kula geli karo dhanka dugaaga waana sheekooyinka barhkooda kale uu kula geli karo dhanka dadka waa sheekooyinka barhkood kula geli karo dhanka xoolaha waana sheekooyinka barhkood kula geli karo dhanka qabweynida waana sheekooyinka aad iyo aad u fara badan mid ka mid a sheekadeennan maanta ama xubinteennan murtida maantana idamkeeba waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi de saad u ogtahayba soomaalidu waagi hore cisbitaalla ma lahayn magaca cisbitaalla afkeenna hoye waxaa lagu dhahaa istadaawil qofka wax daweeyana waxaa la dhahaa tadaawile marka maadaama soomaalidu ayna lahayn xarumo caafimaad waxaa jirtay haddii haweenku ay isla haweenaydu noqoto mid dhanla-aana waxaa dhici jirtay inay meelo fara badan marto taasoo ah inay kolba wadaad u yeedho ama ay dhahda wadaad hebelow qardhaas iigo wadaad hebelow xijaab ii dhig wadaad hebelow taxliil ii tuf wadaad maama heblaay geed ii soo go maama heblaay waxaa isi halkaa sheekadii ahayd ee farada badnayd ayaa waxay noqotay mid soomaalida dhexdeeda deecaan ku ah maadaama dadka soomaaliyeed ayna lahayn cisbitaallo lagu tijaabiyo ugxanta qofka ama hidasidaha xagga maaragtay taranwadaha ee noloshii soomaalidii hore mana ahayn wax soomaalida ku koobane waxay ahayd wax dunida oo dhanba ka dhex jira in taransidaha qofka la ogaadayey aad iyo aad bay u adkayd walow innagu aynu nahay dad islaama oo haddana intooda badan ama iimaan leh oo diinteennu ay inoo sheegtay waxyaalo fara badan oo khuseeya howlaha noocaas sheekooyinka noocaas marka markay soo bateen waxaa soo baxay rag qarafaysata ah oo laga yaaba inuu dhaho taxliil baan kuu tufi waan kuu dhaawi inta badanna waxaa laga yaabaa markaad gobollada waqooyi bari oo kala tagto hebel dhowdii hebel buu ku dhashay inaad maqasho ama ree hebel baa noo dhaawi jiray iyo waxyaalo la mid a waana sheekooyinka ay ka imaatay xubintan murtida maanta ee aan halkan ku wadaagayno waxaana la yidhi haweenay dhali weyday aleelo ku waalatay haweenay dhali weyday aleelo ku waalatay ayaa la yidhi taasoo macnaheedu yahay mar haddii haweenaydii dhal laga waayey iyada oo ka baqaysa in ninkeedii ka tago ama iyada lafteeduba inay gablanta ka baqaysa ayaa haweenku waxay samayn jireen heblaay geeda ii soo gurur sida geed kariskii oo kaleento ama hebelow qardhaas ii dhiig sheekh hebelow neef aan sadaqeeyo kitaab ii rog dhalma ii qorantaha iyo howlo noocaas raggii marka dhaliisha weyn u hayay arrimaha noocaasa ayaa waxay dhaheen islaan dhali weyday aleelo ku waalad mahmaada maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maantana idamkii iibi waxaan dhahaynaa siica iyo saluuguba waa ay kula saqaafaan